koox hubaysan ayaa xalay waqooyiga magaalada gaalkacyo waxa ay ku dileen allaha u naxariistay cumar maxamed samatar oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliiska puntland qaybta dembi baarista gobolka mudug taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland corneyl muumin cabdi shire ayaa v o a u xaqiijiyey in koox hubaysan ay dilka geysatay islamarkaana mid ka mida kooxihii ka dambeeyey dilka sargaalka ay ciidanka gacanta ku dhigeen ayna socdaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxdii la socotay inkastoo muddooyinkii dambe magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay ka socdeen howlgallo wadajir ay u fulinayeen ciidamada maamulada gobolka ka arrimiya haddana waxaa mararka qaar ah ka dhacayay dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaansado mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland ee gobolka iyo duqeyda dhaqanka waxaana mas-uuliyadda dilalka iyo qaraxyada sheegta al-shabaab taliyaha qeybta dembi baarista gobolka mudug dhanka puntland warsame yuusuf ayaa dhowaan ka badbaaday qarax loo dhigay meel aan ka fogeyn gurigiisa ha yeeshee taliya muumin ayaa qaraxa ku eedeeyey al-shabaab xilli uu v o a waraysi siinayay
cidda waxaan abaabusho ama ka shaqaysa ama mataqaanaa ku dhaqanta waa al-shabaab cid kale oo waxaan ka shaqaysaa ma jidho marka waanu naqaanaa annagu cidday yihiin kuwii ka horreeyaan fashilinay kuwaanuna waddadii bay raacayaan waxaa ballanaha inaysan kiis ka badan gruubka soo dira ama kiis wax ka badan aysan geysan gaalkacyo qof kasta oo al-shabaab ay soo howlgelisana uu ku dhiman doono gaalkacyo insha allah goobjoogayaal sababo amni u diiday magacooda inaan adeegsano kuna sugnaa halka uu dilku ka dhacay ayaa v o a waxay u sheegeen in cumar maxamed samatar uu ku sii jeeday gurigiisa balse saddex dhallinyaro ah oo hubaysan lana socotay mooto bajaaj ay rasaas ku boobeen kowdii bishii saddexaad ee sanadkan ayaa waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu dilay allaha u naxariistee weriye jamaal faarax aadan kaasi oo dilkiisa ay sheegatay kooxda al-shabaab ha yeeshee madaxda maamulka puntland ayaa waxay sheegeen in gacanta lagu dhigay kuwii ka dambeeyey dilkii weriye jamaal lana horkeeni doono cadaaladda cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo